gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha mudane cabdikariin axmed xasan oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta dhexe ee guddiga doorashooyinka qaranka ayaa shaaciyay in muddo soddon cisho oo dheeri ah lagu kordhiyey ololaha diiwaangelinta codbixiyaasha si fursad dheeraad ah loo siiyo muwaadiniinta aan weli iska diiwaangelinin ujeeddada muddo kordhinta ayaa ah in la xaqiijiyo in dhammaan muwaadiniinta ay helaan fursad ay kaga qayb qaataan doorashooyinka soo socda gudoomiye cabdikariin ayaa intaasi ku daray in toddobaadka soo socda ee xubnaha guddiga iyo howlwadeenno kale ay aadi doonaan gobollada dalka si ololaha diiwaangelinta halkaasi si rasmi ah looga bilaabo loogana dhigo mid si heer qaran ah u socda diiwaangelinta dadweynaha gobolka banaadir oo ay si habsamile uga socoto doorashada soo socota ee golaha deegaanka ee dalka dhici doonta dhowaan run ahaantii si waxay u socotaa xawli ah si nabada ilaahana mahaddaas iska leh dadkuna aamoodid inay ayagoo xor ah ay rabaan inay isku diiwaangeliyaan doorashada soo socota waxaan bilownay diiwaangelinta dadweynaha gobolka banaadir bishii lasoo dhaafay abril han iyo tobankeeda maanta bisha may waa shan iyo tobankeeda waxaan rabaa maanta inaan caddeeyo in aan ku darnay hal bil oo kale oo ah diiwaangelinta dadweynaha gobolka banaadir sababtaan ugu darnayna ay tahay kow saa la socotaan markaan bilownay bishii abril shan iyo tobankeeda hal mar kama aynan wada bilaabin dhammaan degmooyin gobolka banaadir waxaan ka bilownay hal degmo waxaan ku xijinnay saddex degmo waxaan ku xijinnay saddex degmoo kale waxaan ku xijinnay lix degmo waxaan ku xijinnay saddex degmoo kale wiig ka hor toddobadii bishaan ayaa si fuul ah gobolka banaadir uga bilaabatay diiwaangelinta dadweynaha ee doorashada soo socotay golaha deegaanka insha allahu tacaala marka annagoo taa ka ambaqaadeenna codsiga nooga yimid iyo qorshaha socda waxaan go'aansannay inaan hal bil oo kale ku darno diiwaangelinta dadweynaha doorashada soo socota ee gobolka banaadir waxaan kaloo idiin sheegaya insha allahu tacaala aan raba inaan uga faa'iidaysto in aan bilownay qalabkii inaan u daabulno degmooyinka maamul goboleedyada ee baydhabo jawhar iyo dhuusamareeb sidoo kale waxaan bilaabi doonaa si deg dega inaan sc khaatume laascaanood caasimadda aanu qalabka u geyno waxaan bilaabi doonaa inaan diiwaangelin ka bilaabno dhowaan deegaanada iyaga ah isteedyada hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo sc khaatumo oo hadda ku soo biiray dhowaan isteedyada cusub oo dalka jira waxaan sidoo kale aadi doonaa state jubbaland gobolka gedo degmooyinkiisa insha allahu tacaala shalay waxaa ku ekeyd oo bishii may ahayd afar iyo toban diiwaangelinta ururada siyaasadda waxaan haynaa soddon urur oo si rasmi isku diiwaangeliyey inay noqdaan ururada siyaasadda soomaaliyeed oo diyaarka u ah inay ka qayb qaataan doorashada soo socota ee golaha deegaanka iyo doorashooyinka dambe oo ka dambayn doona insha allahu tacaala waxaa on the process ah ilaa shan urur oo weli waxooda aan dhammaystirmin oon fursad u siinay inay shan beri oo bisha aan ku jirno may labaatankeeda ah inay ku soo dhammaystiraan dhammaan shuruudihii laga rabay ururadii siyaasaddana waa diyaar oo soddon ah iyo nambarada kaloo gadaal uga darsama diiwaangelinta dadweynahana waa socotaa tan gobolka banaadir oo meel fiican maraysa gobolladana waa bilaabaynaa wiigga soo socda ugu dambayn insha allahu tacaala isdiiwaangelintooda iyo iyo qabanqaabadooda meel fiican maraysa asalaamu calaykum waraxmat guddiga doorashooyinka qaranka ayaa wada dardargelinta howlaha doorashooyinka si loo xaqiijiyo in dalka uu u jihaysto doorashooyin qof iyo cod ah oo wakhtigooda ku dhaca